asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsina magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan waa habeennimo talaadaha saddex iyo tobanka ahaa bisha diseembar laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada aadan yabaal ciidanka dowladda ayaa weli halkaasi dhaqdhaqaaq ciidan ka wada sidoo kale waxaa idiin soo gubi doonaa taliyaha ciidanka lugta iyo xoogga dalka soomaaliya janaal bixi ayaa la hadlay ciidamada halkaas ku sugan waan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka ra-isul wasaaraha soomaaliya ayaa maamulka gobolka banaadir kala hadlay sugidda amniga caasimada muqdisho sidoo kale waxaa maqli doontaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete ayaa ka baxay guddigii dhaqal aruurinta gobolkaasi hiiraan haddaba sababtu maxay tahay waan idiin soo gelin doonaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya wuxuu isna kulan la qaatay odayaasha dhaqanka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool deegaanka ceelasha biyaha wuxuu muhiim u yahay amniga caasimada muqdisho howlgallo ayaa laga sameeyey xili maalin ah warbixin gaar ayaan kaga helnaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona hay-adda mareynta iyo musiibooyinka qaranka oo abaalmarino gudoodisay dadkii ka qayb qaatay gurmadkii qaraxii sooballabo warbixin ku saabsan siduu ku yimid magaca caasimada hargeysa ee somalilan waan idiin soo gubi doonaa cabdihaab ayaa farsameynaya kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
halkaanka saaxiibayaal habeen wanaagsan barnaamijka wareega wararka ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho ayaad nagala socotaan waxaan ku bilaabeynaa howlgallada gobolka shabeellaha dhexe ka socda ciidanka dowladda oo in ka badan soddon dagaalame ayaa waxaa la sheegay inay ku jireen degmada waa gobolka shabeellaha dhexe ilaa iyo kow iyo soddon xubnood oo al-shabaab ka tirsan ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawac howlgal qorsheysan oo ciidanka gaarka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoon qaranka iyo saaxiibada caalamka ay ka filayeen galbeedka deegaanka oo baalay oo hoostaga degmada aad waa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan ayaa lagu beegsaday markaasi xubnaha al-shabaab oo doonayay inay markaasi ay howlgallo ama dagaalo ay ka geystaan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ay joogaan hase yeeshee ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ugaashanaya ayaa arrimahaas ka hortagay deegaanka obaale waxaa dhowaan lagala wareegay al-shabaab iyo deegaan kale oo lagu magacaabo alkowtar oo markaasi ciidamada dowladda ay si buuxday u maamulayaan shabeellaha dhexe howlgallada ayaa weli sii socda oo al-shabaab looga saarayo iyadoo dhinaca kale taliyaha ciidanka lugta ee xooga dalka soomaaliya jenaraal biixi oo aadan waal ku sugan ayaa ciidanka wuxuu uu la hadlay sheegay in ay la shaqeeyaan shacabka oo markaasi diyaar u ah in markaasi al-shabaabka laga dulqaada halkaas ku sugan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مركب كواد تليها حوقة sanatarka qiimaha badan afcadday guddoomiyaha degmada saraakiisha xoogga dalka soomaaliyeed odayaasha dhaqanka dhallinyarada gabdhaha iyo hooyooyinka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u malaynayaa galabta inay tahay galab idinkaga duwan galbo horeo aad soo marteen waxaa idiin yimid ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxay howlgal ka soo bilaabeen dhul aad u fog xamar baa laga soo baxa intaas maxaa loo soo socday in cadowa laydinka kor qaado inaad xor noqotaan oo diintiinna xor u noqotaan oo sharaftiinna xor u noqotaan oo karaamadiinna xor u noqotaan oo degmadiinna xor unaad u noqotaan iyo danihiinna intaas loo soo socda ilaahay waa nugu guuleeye ilaahay nugu guuleeye waa mahad iska leh waxna adinkaa laydinka rabaa waxna annagaana laka rabaa adinka waxaa laydinka rabaa haddii cadowgii xoog laydinkaga dulqaaday inaad hubkiinna qaadataan inaad ciidamada garab gashaan inaad waddooyinka iyo jidadka nimankii ku baxeen waa taqaana nimanka horta in idinku soo laabtaan miyaad rabtaan mise inaysan idinku soo laaban haddaad rabtaan inaad idinku soo laabtaan shib inta dhahdaan naga dhuunta qoryahana qarsada haddaad rabtaan inaysan idinku soo laaban qoryihiinni la soo baxa ciidamada garab gala waddooyinka ay ku baxeen horseed u noqda xoogna garab socda noqda haddaa rabtaa nimanka idinku soo laaban horta hal waa hubaa gabdhuhu ma rabaa inaysan soo laaban waa rabaan oo aysan soo laaban oo dhibkay ku hayeen baan ogaha gabdhaha odayaashiinna laga yaaba qaar ka mida inay leeyihiin halkaa waxaa laku tusay maqaayad waxaa ku taallaa la yidhi maxaa layidhi bakool iyo maxaa layidhi ba iyo bakool shanta galabnimo ayadaa keligeed baa furnaan jira inta kale magaalada waa loo damin jira arrintaas ma jirtaa nimankii sidaa idinku samaynahayey ma inay soo laabtaan baa rabtaan mise inayna soo laaban waa hagaag waxaan idinka rabnaa wakaa bal ilaah baa idinku dhaarshay ba iyo bakool in loo xiro magaalada bal xaqdarrada dulmiga intaa lee ka warraba ma wuu haysta waa sax weeye waxaan ka wadnaa waxaan rabnaa dhallinyaradii waa kuwaan qoryaha soo siiya ciidamada ha ku soo garab istaageen halkaa macawisley baa tumanoo ka buuxda hiiraan bay ka timid
annagana waa noo joogtaa adinkuna kuwiinila keena kuwana waan aragnay kuwii kalena soo baxsho keena hana soo garab istaageen adinka taasaa laydinka rabaa adinka taasaa laydinka rabaa annaga waxaa nala ka rabaa oo nagu waajiba inaan idin difaacno aanna idinka tegayn ninkii niyadda ku haya ciidamadaana waa laabanhayaanoo ma laabanayno dhammaan waxaan rabnaa waa kuwaan wiilashaanoo dhan gabdha siiya meesha dejiya dhallinyaraha oo dhan degsada yaa أقبل يقدر haa kuwii horeba kuwii hore may siina waa qasbadeene waa ma siin kuwaas Ha- hal ninoo gabadhiisa warsaday lama arkee waxaan idiin haadaa nimankaana marka waxay idinkaga sheekayn raggan culummada ah oo soomaaliyeed soo diinta islaamka kuminaa soo korinoo kuma dhalan intay nimankaanu joogeen qof xanuunsaday oo inta la isugu yeeray afar faataxa loo akhriyahayo oo- oo lagu dawaynayo ma aragteen ma waad aragteen qof masaajid inta ka istaaga muraad leh oo laleeyahay war afar faatixo baadiyaa ka dhuntay ama danaa hayse afar faatixa loo mara ma aragteen waad ogaydeene Had- hadda culummadayani soomaalida markii wax la siiyo oy waa kuwii horan sheego fiic- oo kuweenni markii wax la siiya baray soo celi jireen oo allabari bay dhihi jireen xoolaha waxbay qali jireen weli inta allabari qaleel ma idinkugu yeereen abaaraa idinku dhacday oo roobdoon baa xoolo loo qali jira ummaddaa duraaman jirtay waa la isu imaan jira weli waxaas ma waad ku aragteen سدع سنة كركين وتبعكم الدكتور marka diintaanu cusubu xaggee ka timid nebi cus- nebi cusub ma yi- ma imaan nebi maxamed ka dambeeye iyo diintiisii ka dambeeye ma imaane xaggee diintaan cusub ka timid bal ii sheega ما نقاط ما نقاط yaa yaa kaba ku tukadaa warqad ku sitay bal ka warrama waxa diinta laydinkaga dhigahaya marka waa sidaas weeye waxaan idinka rabnaa shu- shuushkii ilaahay waa idinka saaray annagana alla waa naga saara laakiin ma dheera waad ogtihiin meeshay joogaan adigu waa iga warhaysaan waad ogtihiin berri subax colkii ku bixi lahaa baad rab- la rabaa inaad keentaa soo diyaarisaan oo ciidanka hor qaadi lahaa berri subax hubkii nin la soo baxa macwislaydii nin la soo baxa colkii ciidamada aad ku dari lahaydeen keena nimanku geedahan hadday joogaan waa waa idinkama dheera waxaa soo hara telefoonnay soo direen xogta waa haynaa hebelow kuwaas tuug weeye hadday tegayaan ii warran guriga ay seexdaan ii sheeg xaggee joogan xay dhanyihiin tiradooda bargaxaa ku soo siyaaday xaa ka laabtay intaas in la idin leeyahay shaki igama jiro وابن الله جبته ما بن عقيدة مفلا
intaas waa la idin leeyahay waxaan haddana xogteeda haynaa inta naga warranta oo xogta sida dhabta u sheegtana waa naqaan inta warbaxa aad ab darantihiine soo laaban maydiine intaasaad madaxa iiga taagnaydeen orod meel kale iga aad inta ku filan inay dhahdana waa naqaan odaygaasaa ka mid a wuu dhihi karaa hagafeeyaa ka mid a waa dhihi karaa rag badanoo adinka ka miduna waa dhihi karaan kuwa aan dhihi karinna waa idinku jiraan oo weli hadalkooda run moodo xogta siinahaya annaga waxaan idinka rabnaa magaalada ninka soo gala ma naqaan ma kala naqaan may- miya- mayaa naqaanaa hadduu la yidhaahdo meelahaanaan ka imid oo xaaskaygii baan u socday anuu ma aqaanaa ما تقال laakiin adu waa taqaan inaad markiiba ciidamada ku soo orodoo tidhaahdo waa kanaa tuggii waa kana halkaanu soo galay adinkaa laydinka rabaa inaad soo sheegtaan adinkaa laydinka rabaa intaasu waa waajibaadka la idinka rabo nimankaasna isu sheegi mayno baahida magaalada haddii ilaahay yidhaahdo annagu ciidan baa naha raggaanuna waa wada garanhayaan annagu ammaankaan xoogga yaga saaraynaa waxaan idiin keenaynaa oo rabnaa inaan idiin keenno haddii ilaahay yidhaahdo dowladdii wax ka qaban lahayd arrintan
إن شاء الله oo aad u sheegan lahaydeen oo hortooda aan idin soo istaajinayna insha allah xilla ay rabta ha- ha- ha- ha noqoto waa idin hor keenaynaa baahidiinna aruursada sida odagaas aftahanka ah oo kaleeto oo reer magaalka xogta haysa oo kale u dhiiba Een, iyo rag kaleeto oo idinku- ee idinku jiroo fara badan ha idiin soo jeediyeen insha allah maalintii ay suuragasho madax inay idiin yimaadaan madax kuwii heer waxaa idiin doona heer gobol baa idiin imaan doona soo laabanhaya ayaantii hore xo- oru- oroday ku dhaafeen oo laydin lama hadlin waa soo laabahayaan kuwo kale oo federaalku waa imaan doonaan xilli ay yimaadaanba hadday magaalada nabadeeda aan adkayno waa qasab madaxdu inay imaanhayaan wax alla wixii baahiyana insha allah ayagaana u sheeganayna waana helaynaa insha allah biidni alkariim idin yimid wiilkiinnii iyo walaalihiin maxaa idinkaga fiican gabarh idinoo keena idin dhihi mayno xoola noo keena idin dhihi mayno nasooriyeeya idin dhihi mayno sakadii waa la gaaray ma- ma- ma- bahalkii maxaa- seke- sekadu waaba seke islaami waa la gaaray baashii- baash- waa- baadii waa la gaaray noo keena idin dhihi intaa midna idinkama rabno balogaada maalinka maalinka maalinka maalinka dawladdu imaaysa maalinka ka horreeya anaa sika laygu haysta maalinkaas mise wakaa maalinkaas mise kaa baxda haa bal ka warran maalinka ciidankan ilaahay ka haa horreysa haye anaa laygu haysta intaa midna idinkama rabno bal inaan idinka qaadanno oo idin weydiisanno iska dhaafe inaan dawladda idiin weydiinno mucaawino oo baahidiinna idiin weydiinno oo idin garab gallaan idinka rab- yaa- yaan diyaar idinla laha laakiin waxaa idinka rabnaa dadkeeda inaad noqotaan dad xayi ah oo soo baxa oo cadowga raadkiisa dabagala inaad noqotaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taliya ku soo dhowow shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledka yaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebookcom hormud hormud 4g lte yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba Ee, masjidka dhismihiisu waa socdaa walaalo muxsiniinaha ka qayb qaatay asagoo weliba dhammaystir u baahan sida aad kaamirada ka aragteen dhulkan masaajidka ka dambeeyaahi waa dhul dad walaalaha oo muxsiniina ay dhiibeen waxaana la rabaa insha allahu tacaala ilaa lix boos iyo ka badan ayaa la rajeynaya insha allahu tacaala diinta in lagu nooleeyo kow waxaa laga rabaa meel madrase ah oo qur-aanka kariimka lagu barto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama deegaankan uu yahay deegaan cosoba dadka ku nool iyo ah, dhammaan magaalada muqdisho iyo hareeraheeda inay qur-aanka ka xifdiyaan qiraa'aadka ku bartaan cilmiga ku bartaan waa meel la doonaayo maqar ah oo xarun ah oo boodhin ah oo la doonayo inay jiiftaan cuntadooda loogu kariyo dharkooda loogu dhaqo rag iyo dumarna loo sameeyo lana doonayo insha allahu tacaala dhul badan oo dabaqyaa in laga dhiso oo lagu intifaaco waxaa kaloo naloo sheegay in la jecel yahay in laga sameeyo meel kuliyada oo shareecada islaamka lagu barto oo qofku maaragtay tacliim akademiyeysan qur-aankii iyo cilmigii iyo jaamacaddiiba uga baxo Ee, waxaa markaa aan ka codsanaynaa walaalaha muxsiniinta iyo walaalaha muxsinaadka ee, amayna daawanaya amana dhegeysanaya caalamka dunida jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa inay ka soo qayb qaataan oo ay gacanta u fidiyaan ayaan waxaan u doonaynaa inaan dhulkaa dhismo aan u helno dhismo weliba munaasab u ah qur'aanka iyo diinta munaasab u ah inaan u helno ayaan doonaynaa dhismooyinka caadiga oo kale ma ahan maadaama shaqada lagu qabanayaa ayna shaqo caadi ahayn sheekha himadiisa caaliyada ayaa waxay keentay in halkaasi dhulkaasi eh, la helo qayb baa la helay alxamdulilah dhulku wuxuu u baahan yahay ballaarin isaga naftiisu ilaa maaragtay hadda lix boos ayaa insha allah lagu tashanayaa Ee, lix kale in lagu darana waa codsanaynaa oo insha allahu tacaala dhul al- al- lagu kordhiyo Ee, sheekha lacagta wal- bilowgeeda umbaa maarata injineerku yidhi haddii ilaa shan boqol oo- oo oo kun oo doolar haddii la helo waa la bilaabi karaa w- mashruuca laakiin wax ku filan maaha inaad idinku timaadaan waa codsanaynaa aad aragtaan waa codsanaynaa sheekha la kulantaan ee, injineerka hawsha gacanta ku haya aad la kulantaan wixii baahiya aad iyaga ka qaadataan Ee, waxaad qaban kartaan aad maarata insha allahu tacaala aad ballan qaadaan ilaahay dartii aad u ballan qaadaan haddaba dadka muxsiniinta ah ee qayrka jecel waxay ku soo hagaajin karaan sadaqadooda my bangi shan toddoba eber eber hal salaam bangi soddon iyo shan afartan iyo afar soddon iyo toddobo lixdan iyo toddobo dahabshiil toddoba sagaal laba labo shan a v c plus waxaad ku soo hagaajin kartaan sadaqadiina eber lix hal afar labaatan iyo afar afartan iyo shan lixdan io dahab eber lix labo saddex konton iyo shan konton iyo shan lixdan iyo toddobo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta kulan muhiim ah oo ku saabsan sugidda amniga magaalada muqdisho la qaatay maamulka cusub ee gobolka banaadir uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolkan haduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale kulankan oo ay sidoo kale ay ka qeyb galeen wasiirka haweenka iyo howlgalisaanka eeda maxamed diiri wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala ayaa looga hadlayay sugidda amniga gobolka banaadir xamse cabdi barre ayaa guddoonka gobolka u sheegay muhiimada ay leedahay in feejignaan dheeri ah la sameeyo sarana loo qaado dadaalada ah lagu horumarinayo amniga gudoomiyaha gobolka ah intii uu kulanka socday ka warbixiyey shaqooyinka socda iyo dadeginta uu maamulka cusub oo ka wado howlaha mudnaanta u leh gaar ahaan sugidda amniga magaalada muqdisho dhinaca kale haddii aan eegno kusimaha madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka aadan madoobe ayaa maanta kulmo kala duwan la yeeshay ururada dhalinyarada haweenka iyo culimada gobolka bakool dhalinyarada haweenka iyo culimada ah ayaa kusmaha madaxweynaha warbixin guud ka siiyey nolosha bulshada deegaanka iyagona si wadajira u codsaday in dowladda federaalk soomaaliya ay ka gacan siiso sidii dadka ku nool gobolka ay u lahaayeen adeegyada dowladda kusmaha madaxweynaha oo la hadleeyay bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa u ballanqaaday in dowladda ay garab taagan tahay islamarkaana ay gacan ka geysan doonto xoreynta deegaanada ay haystaan al-shabaab si dadka deegaanka ay u helaan ageedyada caafimaadka iyo waxbarashada qabii hore ee barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan saaxiibyaal dalsan muqdisho somaliya nagala socotaan markaana haddii aan eegno deegaanka ay la shabiyaha ee dowleedka magaalada muqdisho oo muhiim u ah amniga caasimadda ayaa howlgallo laga sameeyey xilli maalin ah daba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo soo wareegay faadimo cabdiqaadir xasan
deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimadda ee muqdisho waa deegaan lagu xasuusto martigelinta kumanaan qof oo ka soo barakacay magaalada caasimadda muqdisho dagaaladii etoobiyaanka tan iyo xilligaas waxa uu deegaanka soo maray isbadbedelo dhinaca maamulka ah muddo ku dhow toban sano kadib waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale deegaanka waxaa ka dhacay dhowr dhacdo oo lidi ku ah ammaanka amniga deegaanka waxa uu muhiim u yahay nabadgelyada caasimadda maadaama ceelasha biyaha ay tahay albaabka laga soo galo magaalada caasimadda ee muqdisho waa xilli galabba waxaa laga sameeyey howlgal iyadoona samaynta howlgallada looga bartay xilli habeenah hase yeeshee waxaa la burburiyey hareeraha laamigan goobihii ganacsiga ku yaalay iyadoona sidoo kale arrintaasi taliska saldhigga ceelasha biyaha ay ku tilmaameen inay tahay khatar gaar ahaan weliba dhinaca ammaanka taliyaha saldhigga ceelasha biyaha ayaa ku sugan halkan oo qayb lixaad leh ka qaatay burburinta goobaha ganacsiga ku yaala hareeraha laamigan waxaana uu sheegay in tani ay tahay mid ay kaga hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka oo mararka qaar ka dhaca deegaanka haddaba maxay tahay sababta ay ciidamada amniga u doorteen in wakhti maalin ah deegaanka ay howlgal ka sameeyaan qoraxdu maysan dhicin sida idiin muuqata howlgalka ayaana socda weli mahada xasan bokow taliyaha saldhigga ceelasha biyaha oo garabsanaya taliyaha taliska ururka guutada toddobaad ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada haram cad oo si wadajira iskula jira ayaa qayb weyn ku lahaa burburinta lagu sameeyey goobihii ganacsi yaryaraa ee yaalay laamiga hareerihiisa balse goobaha ganacsi kale ee ku yaala halkaasi kuwo si caadi a u shaqaynaya ayay ahaayeen weliba suuqyadu way camirnaayeen iyadoona isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaan waxa kadahla gelin daqiiqadihii yaraa ee howlgalka lagu guda jiray arrintan ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta deegaanka iyo taliskaba ku sheegay inay tahay mid ay kaga hortagayaan falalka ammaandare ee mararka qaar dhaca deegaanka ceelasha biyaha badi dadku ma aysan uga baran in laga sameeyo howlgal joogto ah oo waddadaasi waxa ay wadataa khatarteeda xilliyada qaar dhacdooyin waxaa lagala kulmaa dhowr ah oo isugu jira dilal qorshaysan bambatuur iyo miinooyin la dhigay dhinacyada wadooyinka waa sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta ka harimisa goobtaasi islamarkaasina dhacdooyinkaasi dhaca waxyeela ayaa kasoo gaarta shacabka goobta ka agdhow ha noqoto kuwo wadada maraya ama saaran gaari kal hore maamulka deegaanka oo dhowaan shir jira ayd ku qabtay laamigaas dheer waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo isugu jiray sida nadaafad dari weyn inay dhalisay miisaska yaryar ee dadku dhigtaan laamiga taasoo keentay qashmo fara badan in goobta lagu shubo ha ahaatee khatar amni ayaa ka dhalan karta ayuu yidhi digniin adag ayuuna u diray dadka ganacsatada ah miisaska waxaa jirto meelo loogu talagalay ayadana waxaan rabnaa sidaas si lamida inay tagaan bakaaratu dhabarkeeda dambe waddadu caqabad aad u fara badana ka jirto caqabadda ugu weyn oo dhacdo shacabka ayay ku dhacdaa waddadu aad biisi u ah sidaa daraaddeed marka inta badan waxaa dhacdo inay shilal ka dhacaan ay dad ku dhintaan si aysan waxaas u dhicin wax miis la yidhaahdo aan lagu arki karin miisaska dadka iibiyo wax kasta oo micnaha mataqaanaa ay ku saabsan arrimahaas waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhaahdo bakaaratu sidaas si lamid waxaan rabnaa qaadka inay tagaan dadka laamiga eridiisa ku gada ayagana sidaas si lamid waxaan rabnaa inay tagaan meesha la yidhaahdo sareeco Ee, waa la nadiifin doonaa maanta laga bilaabo ma dhacayso miis laamiga dhinaciisa yaallo gaari waddada xiray bajaaj waddada xirtay wixii maanta ka dambeeya ma dhici doona faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan ceelasha biyaha
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
daryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
qabi dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadee dalsan magaalada muqdisho ayaan isa soo gaarnay saxbiyaal markan haddii aan egno hay-adda maarintii musiibooyinka qaranka soomaaliya ayaa maanta maalmarino guddoonsisay dadkii ka qayb qaatay gurmudkii dadkii ku dhintay qaraxii sooballaba ee magaalada muqdisho dad badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba warbixin arkaas ku saabsan waryahayga mahad nuure axmed ayaa inoo haya hay-adda maarintii masiibooyinka qaranka ee soomaaliya sodma ayaa qabata munaasabad lagu mahadcelinayo sidoo kalena lagu abaalmarinayo howlwadeenadii gurmadkii qaraxiiso bato ee muqdisho ka dhacay bishii oktoobar labaatan iyo sagaalkeedii hay-addu oo xil weyn iska saartay ka jawaabidda baahiyada gurmad ee taagnaa xilligaasi oo kaashanaysa madaxda ugu sarreysa dalka iyo dadweynaha soomaaliyeed ayaa qabatay shaqooyin xooggan qaraxiiso bato ayaa dhaliya khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac iyo burburka hanti fara badan munaasabadan waxaa ka qayb gala wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya madaxda sare ee hay-adda maaraynta mas-uuliyeen ka socday gobolka banaadir culmoudiin odayaal dhaqan iyo qeybaha kale ee bulshada xafladda oo diiradda lagu saarayay u mahadcelinta iyo sidoo kale abaalmarinta shaqaalihii kala duwanaa ee qayb ka qaatay gurmadkii loo sameeyey dadkii wax ku yeelooba qaraxiiso bato ayaa inta badan mas-uuliyiintii ka hadasha waxay ku ammaaneen hay-adda maaraynta shaqooyinkii cusla ay qabteen ugu horeyntii waxaa munaasabadda ka hadla xubin ka tirsan hay-adda maarintii masiibooyinka oo sharaxaad ka bixiya shaqooyinkii xilligaas ay qabatay hay-adda iyo sidoo kale abaalgudka dadka shaqooyinka qabtay hay-addu waxay sameysay waxay aadda maarinta masiibooyinka gaar ahaan xarunteeda howlgallada gurmadka deg dega waxay bilowday isla markiiba inay ka jawaabto xaaladii iyo inay u gurmato dadkii ku waxyeelo loqarah iyadoo isticmaalayso habraaca ah wargelinta xaaladaha deg deg ah isla goobtii waxay u dirtay tiam khubro ah oo sameeyey xog urooyin iyo qiimeyn kooban waxay hay-addu howlgelisay xarunteeda taasoo ka dhigan in tiimkaasu markii ay sameeyeen qiimeyntii deg deg aheed in qaraxaasu uu gaarsiisan yahay heerka saddexaad ee xaaladaha deg deg ah oo lagu cabiro xaaladaha deg deg ah qaraxyadaas waxay geysteen dhimasho inta aan xaqiijinay boqol toban iyo sagaal halka dhaawacyaduna ay yihiin guud ahaan saddex boqol soddon iyo afar sidoo kale wuxuu qaraxaas u geystay burbur hantideed oo lagu qiimeeyey saddex milyan afar boqol lixdan saddex kun sideed boqol konton sagaal dhibic laba senti dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka banaadir culimo udiin odayaal dhaqan iyo sidoo kale xubno ka socday guddigii gurmud qaran ee loo sameeyey qaraxii soobatow ummaddaana waxaa lagu tarbiyeeyey inay ilaahi subxana wa tacala tala saartaan isna kaalmeeyaan ee waajibka saara ka soo baxaan oo ayagu ay awoodooda ay maarad ku meel maraan bacda fadli illahi subxana wa tacala tawfiiqi runtii waxaan bogaadinayaa hawsha fiican oo hay-addu ay qabatay iyo dhallinyaradii isxilqaamay oo u bareeray inay ka jawaabaan dhibaatada ka falceliyaan
bilaash ah waxay qabteen hawl adag oo ay ka mid ahayd in dhaawacyadii dhacay iyo dhimashadii la tiro koobo la ogaado qof kasta magaciisa meeshuu degan yahay istaalku ugu jiro iyo in la maareeyo oo laga shaqeeyo hawlihii dadkii soo hortamayay oo ama gurmadka midgaarka hawsha sameynayay hay-adda iyo guddiyada kala duwana shaqada ay qabteenna waa mid ay ku ammaanan yihiin ilaahay ma qadaro mar kale inay nagu soo laabato laakiin mar kastoo masiiba ay dhacda waxaa loo baahanya dad saxilqaama oo bulshada maaragtay kasoo dhex baxa marka waa u ducaynaynaa ilaahayna abaalkooda asaga ha gudo ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu duceeyaynaa ilahay inuusan kusoo celin masiibadaas iyo mid lamida
caawa halkan waxaan u joognaa mahadnaq iyo bogaadin runtii caawa waxaan rabaa anu ku hadlaayo magaca maamulka gobolka banaadir inaan u mahad celiyo tiimka uu horkacayo guddoomiye maxamuud oo hay-adda maareynta musiibooyinka hawshii baaxadda lahayd ay soo qabteen waxaana rajeynaa ilaahay miisaan xasanaatiim in uu ka yeelo runtii waxay qabteen howl loo baahnaay annagana ka gobol banaadir ahaan sidii shalay aan u garab taagnayn ayaan u garab istaagi doonaa wada shaqayn ayaa naga dhexayso waxaana rajeynaa insha allah caqabaadka ay soo bandhigeenna xal in loo heli doono ugu dambeyntii guddoomiyaha hay-adda maareyntii masuubooyinka qaranka ee soomaaliya maxamuud macalin cabdilla ayaa u mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysata musiibadaasi qaraxii khasaaraha xoogan dhaliya ee sagaal iyo labaatankii bishii oktoobar ka dhacay iskoyska soobe ee magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan idiin sheego waxaan halkaan rabaa inaan mahadnaq ka jeediyo runtii aada u weyn oo aada u ballaaran shaqadii aada arkayseen oo hay-adda maalinta mas-uuliyinka ay qabatay waxaana uu garab galay ummadda soomaaliyeed dhammaanteed khaasatan waxaan rabaa halkan inaa gumahad celsho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii oo runtii mar allaala markii dhib ku dhacay isla habeenkiiba goobta soo istaagay rabaa halkan inaa gumahad celsho ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibare oo runtii habeen iyo maalinba nala joogay marow qadka ku jiray iyo marow goobta gurmadka dedegaa nala joogay waxaan rabaa inaan mahad celsho ugu dambeyntii runtii shaqaalihii hay-adda sodma iyo dadkii u yimiday oo soo gurmaday oo hadda caawa aan rabna inaan halkan ugu mahad celinno oo runtii jaamacadaha ka yimiday wasaaradaha ka yimiday ee runtii noogu yimiday goobtii marna dhiig shubayey marna dadkii dhiigka shubaya raadinayay marna wixii lahaya nala qaybinayay aada iyo aada u mahadsantihiin boqolkiiba boqol runtii hay-addu waa runtiis hay-addu waxay ku shaqaynaysay dadka aada u jeedaan oo voluntiirka ah goobka goob waa isaga lugeynayeen waxaa laga yaabaa marka qaar inaysan casho cunin marka qaar inaysan qada cunin marka qaar inaysan xatee helin basic needska aysan helin laakiin iyagoo dhibkaas ku jiro dadkii volunteerka ahay oo aada aawa arki doontaan oo halkaan soo istaagi doono xaalad adag ay kusoo shaqeeyeen waxay go-aansadeen inay xoolaha ummadda soomaaliyeed ay ka aruusheen ay ku wareejiyaan guddigii si uu guddigaasi ummadda soomaaliyeed ugu sii adeego waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino iyo shahaada sharaf ka turjumaysa shaqooyinkii xoogganaa ay qabteen islamarkaana ay isku xilqaameen caawinta dadkii soomaaliyeed ee qaraxaasi ku waxyeeloobay shaqaalihii kala duwanaa ee ka qayb qaadanaya gurmadkii qaraxii soobatuu gurmadyo kala duwan oo ay samaysay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir islamarkaana hormood u ahayd hay-adda maareyntii masuubooyinka qaranka ayaa qabtay
barnaamijka horiyiga wararka afar labaatanka saacada hadalsane magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markaana haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa warqad kasoo baxay xafiiskiisa maanta wuxuu ku sheegay inuu ka baxay guddigii dhaqaale ururinta gobolka hiiraan ee ciidamada dib u xireynta gobolkaasi hiiraan daba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa gobolka hiiraan kasoo diray isxaaq rashiid maxamuud
shan iyo labaatankii bishii oktoobar ee sannadan ayay ahayd markii lasoo gebagabeeyey kulan ay degmada maxaas ku yeesheen saraakiil ciidan xildhibaano gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cismaan iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed kulankaas oo socday muddo laba maalmood ah ayaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana qayb ka ahaa guddi loogu talagalay dardargelinta dagaalka al-shabaab iyo dhaqaalo ururinta ciidamada deegaanka waxayna ka koobnaayeen afar xubnood oo guddoomiye u ahaa cali jeete cismaan shir jaraa'id oo maanta qabtay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar ayaa waxa uu ku sheegay in guddoomiye cali jeete cismaan uu isaga baxay guddigii dhaqaale ururinta ee ciidamada deegaanka ujeeddo ka bixid guddi kadib markaan arkay habaacsanaanta iyo sida ay wax u socdaan markaan arkay in guddiga maaliyadda taakulaynta ciidamada gobolka hiiraan uusan diyaar u ahayn inuu ka shaqeeyo howlihii loo idmaday sidaas daraaddeed laga bilaabo maanto ay taariikhdu tahay bisha aad waxaan caddaynayaa inaan ka baxay guddigii maaliyadda ee ahaa taakulaynta ciidamada dibuxureynta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan mudan cali jeyti cismaan waxa uu soo dhoweynayaa howl ku dhisan daahfurnaan iyo dardargelin xoog leh maadaama adeegga ay sugayaan shacabka uu yahay arag adeeg baaxad weyn iyo howl wakhti badan in la geliyo u baahan sidaas daraaddeed wuxuu mar labaad caddaynayaa gudoomiyaha gobolka hiiraan inuu ka baxay ka mid ahaanshaha guddigaas sababa sababaha kor ku xusan iyo sababo kale awgeed gudoomiyaha gobolka hiiraan mudan cali jeyti cismaan wuxuu wadaa dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayay amniga iyo xasiloonida gobolka hiiraan iyo sidii loo baacsan lahaa haraadiga kooxda argixisada al-shabaab maadaama gobolka hiiraan iyo deegaano badan iyo degmooyin badan laga xoreeyo cadowga sidaas daraaddeed gudoomiyaha waxa uu dardargelinayaa xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo kobaca bulsho ay u baahan yihiin shacabka reer hiiraan maadaama deegaanada lagu xoreeyay argixisada al-shabaab ay u baahan yihiin adeeg dawli ah oo asaasi ah waxa uu gudoomiyaha gobolka hiiraan dardargelinayaa sidii loo dabooli lahaa baahida shacabka maadaama ay muhiim tahay in la baahiyo adeega dowlad wanaagga daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka sidaas daraaddeed gudoomiyaha mar walba waxa uu soo dhoweynayaa aragti daahfurnaan iyo isla xisaabtan ku dhisan maadaama adeega iyo aragtida ay sugayaan shacabka reer hiiraan ay ka baaxad weyn tahay filashada iyo wax walba oo dadka qaar ay ku fikiri karaan sidaas daraaddeed hay-adaha dowlad iyo hay-adaha aan dowliga ahayn waxa uu gudoomiyaha gobolka ugu baaqayaa in la dardargeliyo adeegyada kala duwan ee ay u baahan yihiin shacabka bishii lixaad ee sannadan ayay ahayd markii howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan laga soo bilaabay degmada matabaan uuna hogaaminayey cali jeete cismaan waxaana hadda guulaystay inta badan howlgalladii ka socday gobolka oo lagula dagaalamayay al-shabaab iyadoona ciidamadii howlgalkaas ka bilaabay matabaan qaarkood ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe isxaaq rashiid maxamuud isxaaq rashiid maxamuud t v-ga dalsan beledweyne shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxi dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa noloshu malahayn macane macnaha adigaa u yeelay suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa siminkaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolari bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
gabagabada barnaamijka ayaan kusii shaqeynaya saaxiiba markana waxaad kusoo dhawaataan warbixin ku saabsan sida uu ku yimid magaca caasimadda hargeysa ee somalilan warbixinadaas ku saabsan cabdiwahaab cirguji ayaa hargeysa kasoo diray horta tv-gan dalsan t v aad baan usoo dhaweynayaa waa t v aan aad ugu xidhanahay
durbadiiba garatay halka aan joogo waa caasimadda somalilan waxaana astaan u ah diyaaraddan iga dambaysa laga yaaba marar badan inaad isweydiisay xagga uu ka yimiday magaca caasimadda somalilan hargeysa amase ciddii bixisay magaca hargeysa waxaynu eegaynaa haddaba siduu ku baxay magaca caasimadda somalilan hargeysa sida ku cad nuqulo ka mida gabayo uu leeyahay sayidku hargeysa waxaa la odhan jiray magacyo kala duwan sida magaalada heerar walaalo iyo magacyo kaleoo la odhan jiray qaar ka mida shacabka somalilan ee hargeysa waxa aan weydiinay bal inuun wixii ka yaqaanaan magacan halkii uu ka yimiday amase laga soo dheegtay
horta tv-gan dalsan t v aad baan usoo dhaweynayaa waa t v aan aad ugu xidhanahay oo saxaabnahay waana t v-yada ugu qaalisan ayuu ka mid yahay sidaa daraaddeed dalsan t v aad baan u mahadnaqayaa shaqaalehii kamarmaanka iyo ninkaa garab taagan hargeysa waxaa ka timid magaca ladhaha hargegeys ayay ka timid waana meel ku caana jamhuuriyadda somalilan oo caasimadii ah waana magaca waxaa ka timid hargegeys markaa hargaha la geen jiray markaa casaasaa lagu bixiyey hargegeys marka hore horta hargeys waxaa la odhan jiray hargegeys yaa waqooyi galbeed baa la odhan jiray markii hore marka magaca hargegeys hargaha aa moogtahay la keeni jiray xaggan dacarburqiyo eryaden marka saa darteed baa hargeysa markii dambe nalaku bixiyey hargegeys baa nala odhan jiray
waan ku dhawahay brother marka ugu horreysay dee hargeyso magacay ugu horreysay waxaan anugu aaminsanahay de ama dee loodhan jiray waxaa weeye hargegeys hargegeys waxaan ku maqlay dee marka hore inay ahayd magaalo qadiimiyo hargahay waxaa lagu la keeni jiray hargaan bay kusoo caami lahday markii ugu dambaysay markaas caasimad noqoto ay hargeysa isu bedeshay marka asaaskeedu hore hargeysa anugu hargegeys baan u aqaanaa
haddii aan isku dayo magaca caasimadda somalilan ee hargeysa horta waa magacun dee adigu waxay weeyaan marka su-aashaasi su-aal yaro kadisa weyaan waxay u baahan tahay dabagal iyo baarbaarisay u baahan tahay Een, marka su-aal yaro waxa weyaan kadisa waxay u baahan tahay in la yar daraaseeyada maye s- degdeg uma jawaabi karaan laakiin baaritaan dheer bay dee u baahan tahay in dib loo raaco
horta waan ku dhowey dalsan t v magaca magaalada hargeysa dee kolle wax ku baxaanaysa sidii magaalada harkaha beri hore la keeni jira magaranaysa deetana saasaan sitay anugu ra'yigayga saasaan sidii way ku baxday hargegeys baa la odhan jira qaar ka mid a shacabka somalilan ee hargeysa waxa aan weydiinay bal inuun wixii ka yaqaanaan magacani halkii uu ka yimiday ama se laga soo dheegtay cabdiwahaab cirguje dalsan t v
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada hadansan magaalada muqdisho aqrinta dhegeysta waa nageynta barnaamijka dhegeysta kulantuna siyaasi nabadgelyo